bismi illaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhduna ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha agosto sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa waxay tilmaamayaan in halkaas uu ka dhacay howlgallo baaritaano ah oo ay wadeen ciidamada maamulka jubba kaasoona lagu soo qaqabtay tiro dad ah kuwaasoona lala xiriirinayo falalka amni darrada ee ka dhacaya magaalada kismaayo wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa nabad sugidda ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo ay kusoo qabteen tiro dhallinyaro ah kuwaasoona looga shakisan yahay kuna eedeysan inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaqa xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta deegaanada jubbooyinka iyadoona saraakiil sarsaroo ka hadasha howlgallada ay tilmaameen in baaritaano dheeriya lagu sii samay doono dadkani cid weliba dembi yeelatana la horgey doono sharciga sida ay ku horameen ayagoona dhanka kale tilmaamay in xaaladda ammaanay magaaladu haatan ay tahay mid laysku hadlay karo xilli maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayeen falal amni darraha oo qalqalgeliyay ammaanka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa maalintii labaad maanta xiran ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha iyadoona ganacsatadu ay ku waramayaan inaysan furi doonin goobahooda ganacsiga tan iyo inta laga yaraynayo canshuuraha xaddhaafka ay kusoo rogtay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya taas oo go-aana ka soo saartay dhowaan ganacsiga dalka soomaaliya ee canshuuraha laga qaadi doono ganacsatada ayaa waxa ay tilmaameen inay diidan yihiin canshuuro xaddaafa oo looga qaaday inta u dhexaysa dekedda ilaa iyo suuqa weyn ee bakaaraha iyadoona dhowaan sidoo kale loo qaybiyey waraaqado qeexaya canshuuraha beriga taasoona qayb ka ah xilliyada baqaarada ay tagaan raashiinka kala duwan ee kasoo dega dekedda muqdisho in lagu canshuuri doono ganacsatada ayaa waxa ay tilmaameen inaysan xamili karin lacaga xadaafa oo ay tilmaameen inay kusoo rogeen ganac dowladda federaalka ee soomaaliya ayagoona ka dalbaday in dowladda dib ay isugu laabato lana dhimo canshuuraha xadaafka ee haatan lagu soo rogay qaar ka mida ganacsatada ayaan kula xiriiray qadka teleefoonka anigoona wax ka weydiiyey xaaladda dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha oo maalintii labaad ah mid aan la furin walaal maxay eedeen maalintii labaad oo banaanbaxa uu socdo oo mataqaanaa shalaytooda banaanbax aad iyo aad ay u socday laakiin maantay maxay eedeen mataqaanaa banaanbaxa ma jiro laakiin dukaamankii waa xiran yihiin oo mataqaanaa goobii ganacsiga aan xagga tafaariikhda xagga jimlada inta waa xiran oo ilaa iyo waxaa yidhi sabtiga insha allah waa la wadaya haddii ay dowladda ay ka saareen mataqaana wax faahfaahina waa xagga ha noqoto mataqaana muddo kale usoo dukaamaysi doonteen ha noqoto mataqaanaa maxay eedeen yani mataqaana ummadii yark oo suuqa bakaara ka ganacsanaysa oo waxaa la yidhah dad waxaa jiraan mataqaana xoogood muraqood muraqoodmaal la yidhahdo muraqoodmaalka haddii haysa mataqaanaa suuqa shaqa uusan jirin waxyaaba badan ay mataqaanaa saameyn ku yeelanaysa dhanka kalena waxaa maanta sidoo kale albaabada laysugu dhuftay qaybo ka mid a ganacsiga suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir iyadoona ganacsatadu ay ka cabayanayaan canshuuro xadaaf oo sidoo kale lagu soo rogay iyaguna waxayna tilmaameen in dowladda federaalka madaxdeeda sare ay ka dalbanayaan in arrintani dib loogu laabto ayagoona tilmaamay inaysan awood u lahayn bixinta canshuurahan xadaafka ee dib loogu soo rogay dhanka kale gaadiidayda ka dhex shaqaysa inta u dhexaysa magaalada muqdisho gaar ahaan dekedda weyn ee muqdisho iyo suuqa weyn ee bakaaraha iyo suuqyada kale ku yaala magaalada muqdisho ayaa maanta dhigay dibadbax aada u xoogan kaasoo ay kaga cabanayaan lacaga xadaaf oo lagu soo rogay gaadiidkooda kuwaasoona ka shaqeeya dekedda weyn ee magaalada muqdisho lacagaha ayay ku tilmaameen inay gaarayaan ilaa iyo laba boqol oo doolarka maraykanka waxayna tilmaameen taasi inaysan awoodin ganacsatadan ama baabuureydan ayaana ka dalbanaya dowladda federaalka ee soomaaliya in arrintani dib loogu laabto lacagahaasina ay yihiin kuwa aada u fara badan waxayna sidoo kale tilmaameen in ayagu aysan meel kale ka ganacsanin balse ay sugaan oo keliya tookada ay ku leeyihiin dekedda weyn ee magaalada muqdisho
shaqadanadii waxay noqotay dekeda unbas dekadiina waa nala ka xaday in dawladdu baalki ii sheeg ay ku aragto irgooriya kuna fiirido sida gaadiidkaasi arrimahaas ay ku socdaan wixii macquula oo suurtagalan ah annagu maahayn dawlad diid ee waxaan naha dulmi diid waxaan rabnaa inay kaf ka hadlaan mas-uuliyiintu oy arkaan dadkaa dulman oo toddoba beri ama shanta beri ama lixda beri dekada hor halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay dibadba xoogan kaasuona lagaga soo horjeedo tegista ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo laisla dhex marayay subaxnimadii hore ee saakay in halkaasi uu ku wajahan yahay ayadoona dadweyne aada u fara badan kuwaasoona kasoo horjeeda tegista ra-iisul wasaaraha la tilmaamay inuu ku wajahan yahay magaaladaasi ay dhigayeen ayagoona ku eedeynayay xukuumadda soomaaliya inay la barbar safan tahay maamulka dhowaan ay aqoonsatay ee saddexda gobol waxaana dibadbaxa uu ahaa mid ay soo agaasimeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee uu arrimiya madoobe nuuno maxamed kaasoona ah mid ka kooban ilaa iyo lix gobol wararka laga helaya magaalada ayaa waxa ay tilmaamayaan in magaaladu ay isku rogtay buuq iyo sidoo kale banaanbax rabshado wata iyadoona ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliska dadka ay u adeegsanayeen inay ku kala eriyaan rasaas noonool wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in khasaare uu kasoo gaaray dad rayida rasaas ay fureen ciidamada booliska magaalada baydhabo iyadoona la tilmaamaya hal shaqsi inuu ku dhaawacmay halka mid kalena uu ku geeriyooday rasaas ay fureen ciidamada booliska taasoona ay ka damacsanaayeen kala erinta dad aada u fara badan oo isugu soo baxay afaafka hore iridka madaxtooyada ama hodheel halkaasi la filayay inuu ka dego ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhanka kalena safarkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku gaari lahaa magaalada baydhabo ayaa dib u dhacay iyadoona aan la ogeyn sababaha rasmiga ee ka dambeeyey baaqashada ra-iisul wasaaraha safarkiisa ku timid iyadoona wararka qaar ay tilmaamayaan inuu qayb ka ahaa dibadbaxa xoogan ee ka dhacay magaaladaasi wixii warar ee kusoo kordha xaaladda magaalada baydhabo iyo dibadbaxyada rabshadaha watee halkaasi ka soconayana waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awooddala laga helo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa barqanimadii maanta waxa uu ku toogtay ruux rayid ah ama darawal kaxaynaya gaari biel ah nawaaxiga degmada xamarweyne ee gobolka banaadir wararka ayaa waxay tilmaamayaan in askariga iyo sidoo kale darawalka kaxaynaya gaariga bielka uu dhex maray muran ku aadan boosteejo halkaasi ku taalo oo laga raranayay gawaarida asigoona ku amarsiiyey inuu halkaasi ka dhaqaaqo aanan la ogoleen baabuur aanan ka diiwaan gishanayn boosteejada inuu ka rarto balse la tilmaamay muran inuu dhex maray asigoona ugu dambeyn ku amray askarigu inuu dejiyay rarkii saarnaa gaarigaasi dabadeedna uu la aado dhanka iyo saldhigga dad goobjoogayaal ayaa waxay ku warramayaan markii rarkii uu dejiyey darawalka ay isna israaceen inuu ka dalbaday lacago baad ah sida ay tilmaamayaan qaar ka mid a dadka goobjoogayaasha warbaahinta goobta kula hadlay ayadoona darawalka arrintaasi uu ka dhaga adega ugu dambayna ay sababtay in darawalkaasi uu goobta ku toogto askarigaasi ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay ku warrameen dadka goobjoogayaasha ah
ka dhacay degmada xamarweyne gudaheeda markii aan soo baxnayna waxaa lagu sheegay xabadaha meeshay ka dhaceen inay tahay afaridoodka afaridoodka markii aan fardi maadnayna waxaa aragnay nin darawal ah oo meel oo naf kusoo daryar tahay qofka digana kolley waxaa lagu sheegay inuu ahaa ruux biskoola wata markii aan sii weydiinana waxaa la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya darawalka aan in kala dilay ninka wuxuu ka raranayo oo darawalka oo la dilay isgoodka markaas waxaa lagu wargeliyey inaasa loo badan oo ruux ka rarto isgoyskan marka waxaa layidhi hore u bax dadka wuu ku dhagaadeeyey markaas wuxuu ku amray dadka gaari ku saaray inuu wada dejiyo oo dhulka wada dhigo si oo u raaco oo saldhig u geeyo ninka darawalka uu ka dagaaday marka dambe dadkii gaariga saarnaa waxay ku amray ninka darawalka inay ka digtaa gaariga markii digtay kadibna ninka askariga ah oo biskoolka watay waxay kula dhaqaaqeen dhanka iyo saldhigga markii saldhigga dhinaciisa aadeen sheeg waxaa keentaa lacag yar oo khidmaad kadiib aniga ku xiri maayo markaasuu yidhi sidee lacagaa qaadaysaa aniga saldhigaa inay gesaa marka murus hole ayaa farabatay sidaas ayuu ku jira ninka oo darawal dhanka kalena wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayna saldhigga degmada xamarweyne ayaa waxa uu tilmaamayaa in gacanta lagu soo dhigay askarigii dilka u geystay ruuxa darawalka ah ee ka shaqaynayay inta u dhexaysa boosteejooyinka xamarweyne ilaa iyo kaaraan waxayna laamaha ammaanka ku guulaysteen in askarigaasi haatan uu ku jiro gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dadka cabanaya xukun ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya laguna riday dhallinyaro da-dooda lagu sheegay afariyo toban jir ayaa maanta waxa uu ka dhacay afaafka hore ee iridka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dibadbaxayaasha ayaa waxay ahaayeen kuwa ka yimid degmada hurwaa ee gobolkani banaadir waxayna kasoo horjeedeen xukun maalintii shalay ahaa ay riday maxkamadda taasoona lagu riday dhallinyaro gaaraysa ilaa iyo laba kuwaasoo lagu eedeeyey dilka askari ka tirsan ciidamada taraafikada kaasoona lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilligii lagu guda jiray birshii barakaysneed ee ramadaan dadku ayaa waxa ay tilmaameen beeninayeen hadalka ah inay dileen askari ayagoona tilmaamay dhallinyaraduna inay ahaayeen kuwa dhiganaya iskuul ku yaala gudaha degmada hilwaa ayna aad u garanayaan ayagoona xilliyada fasaxa sidoo kale kaalmayn jiray sida ay tilmaameen aabbahood oo ah odayda ah oo ku sugan gudaha degmadaasi lehna farmashiyo lagu iibiyo daawooyinka noocyadooda kala duwan dadka ayaa waxa ay ku warramayeen inay markhaati iyagu ka yihiin kana dalbanayeen sidoo kale maxkamaddu inay dib ugu laabato cadaaladda iyo garsoorka madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayna sidoo kale ugu baaqeen in laga taxadiro xukunkaasi lagu riday dhallinyaradan afar iyo toban jirada ah ee ay tilmaameen inay ahaayeen kuwa caawinayay waalidkooda
wadaadkaas wiilasha dhalay aabbahood oo farmasho jooga ay u kaalmaynayeen ilmo habaraah oo toban cunug how haystaa meel oo wax oo muxuu ahaayeto weligood shabaab amba wax joogaana weligiis ma tegin ardayay ahaayeen dugsi ay dhiganayeen iskoolay dhiganaayeen marka markay firaaqada helaan farmashiyo ow ku celi jiray ow ow ku hay jira farmashiyo ku hay jiray waxaan annaga dhanaa marag u ah ilaahayaa marag ka ah shabaab ma naqan weligiisna ma naqan aabihiisna ma naqan asalkiisna ma naqan shabaabna annaga wax nooma gelin ardaydii dugsigaa nala socota oo la dhiganaaya dariskiyaa socda annagaa dariski kamida annagaa dariski kamida shaybaarka caliyaalo sancaa laga yaqaanaa ilaahay ha laga cabsado garsaarku ilaahay ha ka cabsado xukuumaddu ilaahay ha ka cabsato xukunka ay fulinayso lacagii ayna ku qaadan afar iyo toban jir meel adduunka laga xukuuma ma jir dadkan dibadbaxa ka hordhigay maxkamadda gobolka banaadir gaar ahaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaanan weli ka hadlin madaxda sare ee madaxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kuwaasoo maalintii shalay ha xukun ku riday dhallinyaro laba ah kuwaasoona lagu sheegay inay horey u dileen askari ka tirsan ciidamada taraafikada soomaaliyeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana maalmihii lasoo dhaafay waxay ku howlaneed fulinta iyo sidoo kale go-aan ka gaarista dadka loo soo qabto inay ku eedaysan yihiin ka mid ahaanshiyaha ururka al-shabaab iyadoona inta la xasuusta kor ay u dhaafayaan tirada lagu dilay tan iyo markii loo magacaabay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sarkaalka haatan hogaaminaya ee turyare dad kor u dhaafaya ilaa iyo toban ruux kuwaasoona maxkamaddu ay ku heshay qaarkood eedaymihii loo soo jeediyey ee ahaa inay ka mid yihiin ururka al-shabaab warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta oo isniin ah waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin khayaarta aynu jecelnahay oo waxaan idinka raaligelinayaa haddii dhanka codka wax ciladaad ku aragtaan waa soo saaraha warka oo idinkaga tegayo tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh